إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo dhex maray maleeshiyaad beeleedyo hubaysan oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa mar kale ku dhow inuu fashilmo shir la qorsheenayo inuu ka dhaco caasimadda waddanka qatar oo looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya xiisad u dhexaysa maamullada la kala baxay puntland iyo s s c khaatuma ayaa ka taagan deegaano ka tirsan waqooyi bari soomaaliya guddoomiyihii hore ee magaalada beledweyn ayaa quus ka muujiyey dagaalada ay sida ba'an ugu jabeen ciidamada dowladda federaalk ee ka socda gobolka hiiraan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan afartan qof ayaa ku dhintay robab mahiigaan ah oo ka da'ay waqooyiga dalka hindiya intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa in shaa allah
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa lix iyo labaatanka dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan afar iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka islamarkaana ku socdaalaya inta u dhexaysa degmada janaale iyo deegaanka buufow ayaa waxaa weerarkan dhabagalka ah looga dilay saddex askari iyadoo sidoo kalena looga furtay laba qori oo a kay afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla goobta dagaalka ay ku gubeen hal mooto oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo dhex maray maleeshiyaad beeledyo hubaysan oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe axmed cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo haya saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka wajaale ee ka tirsan degmada warsheekh ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen maleeshiyo hubaysan kadib markii uu halkaasi dagaal ku dhex maray dagaalkan ayaa ka bilowday gogol lagu heshiisay inay dad walaalo ahaa yoolaadi dhex teelay dadna hore iskaga dilay balse mar kale ayay halkaasi ku dagaalameen waxa ayna iska dileen dad hor leh tiro dad ah oo gaaraya saddex ruux oo labada dhinac ayaa ku dhintay dagaalkan waxaana ku dhaawacmay laba qof oo kale dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa ku jira haween
degmada warshiq waxaa iga dhacday cid isu dhashow qaraabaa dhexdooda maalin hore wiil iska dilay marka heshiisha laga gaaray waa la isku fahmay marka waa isgacan qaadaayeen inay issalaamaan la isugu keeno la isugu yeedho marka wiilko kuwii maqnaaba la wacay waa isku imaadeen waa isgacan qaadaayeen marka qaar oo meesha kamid aha waxaa maqlay qaarka oo obil wax laga diliyay qaarkood qoray watan ay imaaday meesha idinkood la isgacan qaadayo xabadi meeshay ka bilaabatay marka waa la kala cararay xabadaa la isku fahmay marka kadib waxaa ku dhinteen lama oo lama qof oo meesha joogto oo xakamid ahay waxa uu meesha joogo oo la dhaqaay marka maamo kalena waa ku dhacdo maamo kalena xabad iftaa ku dhacdo waa dhimatay wiil kale xabad iyo maamo kalena waa dhaawacmeen waa lasoo qaaday maxamed duqow waa ku jira maxamed duqow yacan tarey duqow lama isla dhashay ahayn kuwaas waa dhinteen maami maami wiil waa marka maalin deerey duqla dhahna waa ku jira soomaali maya maya waxaa dhan yaa yaa yaa gacanta ku qabaya marka meesha ciidama joogo dowlad ma joogto saas waa gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ka taagan olaad dhex taala qabaa'ilka walaalaha ah waxaana wax laga xumaada ah in dadka isdilaya ay yihiin kuwo ehel ah iyadoo guud ahaanba ay xaaraam tahay in dhiigga qof kasta oo muslim ah lagu daadiyo si xaqdaro ah waxaa mar kale ku dhow inuu fashil mashir la qorsheenayo inuu ka dhaco caasimadda waddanka qatar oo looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya tafaasiil umuurahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi maalinba maalinta ka dambaysa waxaa god mugdi ah kusii dhacaysa rajada laga qabo inuu hirgelo duulaanka ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya kaasoo magaciisa loo soo gaabiyo eusom marka la eego xilligan waxaa mar kale qarka u saaran inuu fashilmo shir looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya kaasoo la qorsheeyey inuu dhammaadka bishan mey ka dhaco magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar dowladda qatar oo caan ku ah ka qayb qaadashada dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee duulamada lagu qaado waddamada islaamka ayaa dadaaladan lagu qarash garaynayo howlgalka lagu yeero eyusom u aragta inuu u yahay door muhiima waxayna martigelinteeda shirkan sidoo kale u aragtaa mid qayb ka ah istiraatiijiyad ballaaran oo ay ku doonayso ku dhexmilanka hannaanka siyaasadda dowladda federaalka taas oo ay ku rabto xaqiijinta damaceeda ku aadan gurashada khayraadka ceegaga dalka soomaaliya shirkan oo horay u fashilmay qabsoomidiisa bishii abriil ee ina dhaaftay ayaa mar kale waxaan muuqan saansaan muujinaysa inuu qabsoomo wuxuuna ku jiraa xaalad hubanti la'aan ah hubanti la-aanta ay gashay qabsoomidda shirkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya wajahayaan xaalad dhaqaale xumo ah islamarkaana uu hakad galay xataa isku socodka iyo dhaqdhaqaaqyadii ay ka samayn jireen goobaha ay duulaanka ku joogaan ilo xog ogaal ah ayaa tilmaamaya in ay jirto xaalad aan sal fadhiya lahayn oo keeni karta inuu qabsoomi waayo shirkan saraakiisha eyusom ayaa dhankooda fariimahooda ku wajahan waddamada ciidamada ku deeqay ku sheegaya si ay uun dhaqaale uga helaan inay ka go'an tahay sii wadidda howlgalkooda ka dhanka ah mujaahidiinta laakiin falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in haddii uu sii jiro dulduleelada dhanka maalgelinta ah in howlgalka uu dib u dhici karo ama uu dib u dhac ku imaan karo taasi oo halis gelin karta bay yidhaahdeen in uu meesha ka baxo ammaanka dalka waddankuna uu gacanta u gala xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ciidamada dowladda federaalka badankooda ay ku burbureen dagaalada ka socda guud ahaan soomaaliya ayna ku adag tahay inay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab si kastaba howlgalka loogu yeero eyusom ayaa bilowgii magacaabistiisa ee ku beegneyd kowdii janaayo labada kun shan iyo labaatanka durbadiiba lahana qaaday hoosudhac dhaqaale iyo iyada oo aan lahayn hab maaliyadeed oo cad xilliga uu shaqaynayo ayaa sidoo kale kusoo beegantay iyadoo ay sare u kaceen weerarada iyo guulaha mujaahidiinta al-shabaab bilihii lasoo dhaafay ka gaareen qaar ka mid ah gobollada dalka iyadoo isbeddeladaasi amni ee ku yimid howlgalkan uu keenay in dalalka ciidamada ku deeqay ay martigeliyaan kulamo joogto ah waxayna shan iyo labaatankii abril ee isla sanadkan labada kun shan iyo labaatanka shir ay isugu yimaadeen madaxdaasi martigelisay dowladda yuganda si loo kordhiyo ciidamada iyo dhaqaalaha ku baxaya balse ilaa hadda ma muuqato wax isbeddel ah oo ku yimid rajada sii jiritaanka howlgalka midowda afrika ee magaciisa loosoo gaabiyo eusom xiisad u dhexaysa maamulada la kala baxay puntland iyo s s c khaatuma ayaa ka taagan deegaano ka tirsan waqooyi bari soomaaliya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo eegaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaan lagu magacaabo shaxda oo ka tirsan waqooyi bari ee soomaaliya soo buux dhaafiyey ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulka la magacbaxay s s c khaatumo ciidamada gaaray deegaanka ayaa waxa ay halkaasi ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ayna taasi sababtay in ay xiisad soo kala dhex gasho maamulka la magacbaxay puntland iyo s s khaatumo mid ka mid ah taliyayaasha booliska ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda ay dib ula wareegeen deegaanka shaxda halkaasna laga saaray ciidankii ka socday maamulka iyaga kasoo horjeeda niman dhallinyaro ah oo dhinacan khaatimo ka yimi oo rag dhallinyaro ah oo ciidan booliis ah dharkooda ku labisnaa ayaa waxay yimaadeen degmada si aan sharci ahayn kabacdina warar aan fiicnayn ayay kala gaaray iyaga deegaanka saa la adligeed xaqiijin baan u nimi inaan hawshaas saan sheeg nimanka dhallinyaradaas oo si faqalda kusoo galay oo ay la hadlay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo ku-xigeenadoodu ay u sheegeen warkaas unuusan war sax ahayn maamullo ka jiro puntland ay tahay baanana soo gaaray kabacdina intii ay u sheegaan baan u sheegnay iyaguna hadda waa tageen si kastaba ha ahaatee maamulka puntland iyo kan s s c khaatumo ayaa isku haysta degmada shaxda iyadoona s s c khaatumo ay degmada usoo magacawday maamul kadibna u suura gashay in ay la wareegto waxaana ka dhashay ismaan dhaaf u dhexeeya saraakiisha ka kala socday maamulada s s c khaatumo iyo puntland guddoomiyihii hore ee magaalada beledweyn ayaa quus ka muujiyay dagaalada sida baana ay ugu jabeen ciidamada dowladda federaalk ah ee ka socda gobolka hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin cali cabdiqaadir cali sandheer oo ah guddoomiyihii hore ee magaalada beledweyne ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay ku jabeen dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sidoo kale sheegay in guuldarooyinka ciidankooda ay ku wajahayaan duleedka degmada muqokori ay sabab u tahay firxadkii ay askarta dowladda federaalka ka sameeyeen dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe odowaa yuusuf raage ayuu sheegay in firxadkii uu maalinkaasi sameeyey kadib aan lagu arkin isagoo jooga furimaha dagaalka sababta uu u maqan yahay uu u badinayo in ay tahay niyad jabkii uu ka qaaday dagaaladii hore ee lagu naafiyey ciidamada dowladda federaalka dagaal ugu dambeeya aadan yabaal ka dhacay markii ciidamadu ka baxeen taliyihii wuu ku sugnaay ciidankii lixda kun ahaa ee ku sugnaay aadan yabaal markii ay ka baxeen dabcan sargaalku u saray ciidanka taliyahooda waa u soceeyey maalinka waxay ka dambeeyeen lama arag maalintaas ugu dambeysa saraakiisha asoo furun jooga lama arag asoo had dagaalka hadda socda maalmahan tegaya furunta lama arag oo ku maqan niyajab wuu dhici karaa ciidanka qalabka siday wuxuu ku duuqaxay sargaalkii ciidamada asoo u horeeya oo macnaha maaratahay niyajabsan ayay waxay dul mareen degmooyin gobolka hiiraan oo ayay dul mareen ilaa guriceel sii socdeen qaar maquri diyaarar ka raaceen qaar macnaha intii xeebta soo mara xamar ku soo xaroofeen muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk oo walaaca ka muujinaya dagaaladii maalmahan ka socday gobolka hiiraan oo dhabarka loogu jabiyey ciidamada dowladda federaalka iyagoona sheegay inay halkaasi guuldaro kala kulmeen askarta dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta qaar oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in goordhow ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib markii ay xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii kordhisay weerarada iyo howlgallada ay ku naafeynayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose mubaarak cumar ayaa faahfaahinta qodobkan inoo sii ambaqaadaya askarigan kasoo goostay ciidamada dowlada federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellaha hoose askarigan oo lagu magacaabay eenid cusmaan arbow waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowlada federaalk ee lagu soo tababaray dalka dibadiisa waraysi uu siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan waxa uu kaga hadlay waxaa ku kalifay inuu ku biiro ciidamada dowlada federaalka halka uu tababar kusoo qaatay isagoona ka sheekeeyay dagaalada ku qabsaday gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya askarigan waxa uu goobjoog u ah dagaalkii taariikhda gale ee ka dhacay masaguwaay waxa uu qiray in dagaalkaasi lagu dilay boqol lixdan askari iyagoona halkaasi lagu furtay gaadiid aada u tiro badan ii usmaan arbow dowlada labada kun toban sagaalkii gobolka banaadir waxaa lai geeyay dalka eritrea shan kun iyo todoba boqol meelahaas wallaahi rafaaga waa la kulmay amar muddo todoba maalmood meelahaasaan joognay markii furumaan loo qaaday alkowsar daronema elba-aad galliba galcad elhareeri misigowaay intaas daronema iyo misigowaay dagaalka hore oo soonka wallaahi dagaalkaas xili subax lama bilaabo aadi aadii macnaha mujaahadiinta nala badisay boqolaalaa ka dhiman boqolaal boqolaal ku dhow laakiin waxaa waaya ciidankeena oo ahaa markaas laba urur mid saddex saddex boqol ayaa laba urur ahayn wallaahi tir ahaan soddon konton waxau ahaa misigowa dagaalka ugu xanuun badneed oo soo maro ahaa kaas wallaahi bilaahi oo horta koodi hore sideedka maalima noo soo sheegay shaqada soo socotaan yiray sidaas ay tahay anigoo og indhehayna shanta ah qaahirada naga saar guud ah qaahirada naga saar baabuur iyo waxba iyo wax nool lagu wata sida idinka ogtiin waxa ahaada toban iyo afar abdibile intaas ay hal suugaan wadanay iyo hal gooyad iyo intaasaan laga qaatay iyo wax seed ah inta kale waa la gudbisay aan ogahay erada mar hada qurban dagaalkaas waxaa kamid boqol iyo konton ilaa iyo boqol lixdan meelahaas isagoo dalkii sii wata ayuu sheegay in dagaalkii masugwaay ka dhacay uu ku arkay dhacdo la yaab leh kadib markii uu arkay askari dhaawac oo dhamaystiraya askari kale oo iskala tirsan ciidamada dowladda federaalka iyan yahay inoo warma waxay indhihiisu qabteen subaxdaasi waxaa dagaalka masugwaay ahaa taariikhda uma uu soo martay waay waxaa waaye qof oo isku aad ahayno isgud ahayno saddex qof ahaynay waa dhaawacmay ninka waa dhaawacmay nin kale waa soo wareegay iqaabay dheen qaadaw dheen meel lacsan asoo filinayno ku dhuftaa badda ay qoriga boosh soo qaatay ay kusoo dhaqaajiyay askarigan ayaa fariin u diray askar kale ee saaxiibadiisa habeelka barbar dagaalmaysa ku shisheeyaha wallahi in hadafkaas kusoo laabtaan ee sidii hore diinta muslimka ay ku dhashtaan ay kusoo laabtaan ee aadiga ah oo nidaamnamo ah ee gaalnimo inay macnaha wadanka gaalnimanaha ka baxaan gaaladan garabkooda noqon oo sidii aadiga ah macnaha diinta hore iska xawo macnaha hoolis adduunkiisa iska raacdaan taasaan jeclahay ani ciidamada dowladda federaalk ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay gowrasay inay soo soo baxaan safka shisheeyaha ugu dambayntiina in ka badan afartan qof ayaa ku dhimatay robab mahiigaan ah oo ka da-ay waqooyiga dalka hindiya waxaa dalka hindiya ee dhaca qaaradda aasiya saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay robab mahiigaan ah oo sababay khasaare lixaad leh sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada ee dalkaas ugu yaraan shan iyo afartan qof ayaa ku dhintay biriq iyo robab xooggan oo ka da-ay gobolka wataar baardiis ee waqooyiga dalka hindiya kaas oo lagu tiriya mid ka mid ah gobollada ugu dadka badan ee waddanka hindiya bishii abriil ee ayna dhaaftay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka bihaar ee bariga hindiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo afartan qof ah warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh